أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu halkani waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballantiinu waa inaan isku kaashano faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga sideedaad ee manduumatulmakhaazi oo ka sheekaynaysa khaswaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa soo jeedinaya sheekh casaam abu yaxya
مدحت بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxalul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii ama bacd waxaynu ku soo dhoo jirnay manduumat almakhaazi axmed albadawi raxmatullaahi caleyh si gaar ahaana waxaynu ugu sii dhex jirnay khaswadii weyneyd ee beder waxaynu ugu dambeysay rasuulka calayhi asalaatu wassalaam iyo saxaabadii uu waday oo uga dheereeyay abuu sufyaan ceelkii beder la odhan jiray uga dheereeyey ceelkiina markii dambe ay ku soo arooreen niman aroor ah oo ka socda quraysh iyo ciidankeedii ka socda saxaabada rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ay soo qabteen laba nin oo ka mida ay soo qabteen kana wareysteen safarkii abuu sufyaan iyo ciidankii qoreysheed labadaba ay ka wareysteen mar kastoy u sheegaan inay ka socdaan ciidanka qoreysheedna ay garaacayeen marka yidhaahdaan waxaan ka soconnaa ciidanka ama safarkii abuu sufyaanna waxay lahaayeen runbaa sheegtoona weydeynayeen rasuulkana calayhi salaatu wasalaam sidaynu soo marnay ka sii daayay oo yidhi markii ay idiin run sheegaanna waa garaacaysaan markii ay been idiin sheegaanna waa sii deynaysaan buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waxaynu al ka bilaabaynaa abuu sufyaan iyo safarkiisii oo fakaday oo badbaaday kadibna waraaq labaad diray oo quraysh u diray oo leh meeshiina ka laabta qaala almusanifu raximah اllah wacindamaa amina sakhrun arsalaa ila annafiiri an ya-uuba qufala wacindamaa goortii amina uu ammaan helay sakhrun ninkii sakhar la ohan jiray uu badbaaday arsala wuxuu diray waraaq ayuu u diray ila annafiiri ciidankii soo baxay oo muxuu ku leeyahay an ya-uuba inuu laabto ayuu u diray qof falan xaaluu yahay mid laabanaya macnaa raajican isagoo laabanaya oo meeshiisii ku noqonaya oo waraaqdu u diray waxay u qornayd sida tan ayay u qornayd idnamaa kharajtum litamnacuu ciirakum wa rijaalakum wa amwaalakum faqad najaaha allah farjicuu waxaa u soo baxdeen waxa weeyaan in safarkiina aada difaacataan raggiinana aada difaacataan maalkiinana aada difaacataan maalkiinnii iyo raggiinnii way idiin badbaadeene meeshiina ka laabtaa ayuu ku yidhi waraaqdana markaa noocaas ayay u qornayd asbaabta uu ku badbaaday abuu sufyaanna waxay ahayd rasuulka calayhi asalaatu wasalaam laba saxaabi oo sahna diray labadaas saxaabi waxaa la kala odhan jiray basbas ibnu camar iyo cadiy ibnu abizakba ayaa la kala odhan jiray labadaas saxaabi markaa sahankoodii waxay ku gaadheen badar iyo hareeraheeda ayay ku gaadheen meel badar u dhow ayay awrtii ay wateen ay ku tu'iyeen oo halkaasay fadhiisiiyeen oo ay adeegooda ay rabeen markaas oo biyo ahaa ay ceelka ay ka qaateen kadibna waxay kula kulmeen ceelka oday carbeed oo dadkii meesha deganaa ka mid ahaa oo la odhan jiray majid ibnu camar aljuhani la odhan jiro rajo hayne ka tirsanaa kadib markaa waxay dhegadhegeeyeen dadkii iyo warkoodii ayay dhegadhegeeyeen ila waxaa loo diray maxay macluumaad baa loo diray inay keenaan waxay maqleen laba gabdhood oo dayn isku haysta waxaa maqlaya waa labadii saxaabi ee la diray weeyaan labada gabdhood ee deynta isku haysta mid baa lagu dhegay oo deyntaydii isii baa la leeyahy markaasaa waxay ku tidhi inamaa taأti alciiru gadan aw bacda gadin faacmalu lahum huma aqdiika aladii lak waxay ku tidhi safarkii abu sufyaan uu waday berri ama berri dambe ayuu soo gelaya iyagaan u shaqayn doonaa deyntaadana fartan kaa saari doonaa ayay ku tiri majdi ibnu camar aljuhani oo meesha taagna oday carbeed ah ayaa wuxuu ku yidhi markaa sadaqti ayuu ku yidhi isna u barkhaati kacay iyaguna hadafka ay rabeen muxuu ahaa macluumada safarka inay helaan ayuunbuu ahaa kadibna intay ayl ka dhaansadeen ayay awrtoodii ku boodeen way dhaqaajiyeen rasuulkana calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen warkiina way u sheegeen laakiin abu sufyaan wuxuu ahaa nin tagtika badan ayuu ahaa dadka uu diray iyo macluumaadka soo gaarhaya muusan aaminin ee isaga ayaa lugihiisa ku soo baxay eelkii beder iyo aaggiisana soo gaadhay kadibna majid ibni camar aljuhani ayuu la kulmay wuxuu ku yidhi waxaa la ii sheegay ciidan uu wato moxamed inuu soo baxay wax dareena oo aad dareentay haba yaraatee ma jira ayuu ku yidhi marka wuxuu yihi aniga qof aanan garanahaynin ma arag markii laga yimaado laba nin oo awr wata oo ceelka intay ka dhaansadeen kadibna awrtoodii hore u sii raacay oo safara intaa keliya ayaan arkay abu sufyaan wuxuu ku yidhi meeshii awrtooda ay tu'iyeen ma ay tusi kartaa haa buu ku yidhi kadibna meeshii ayuu fadhi ayuu tusiyey awrta ay fadhiisiiyeen kadibna wuxuu sameeyey abu sufyaan awr kasta awrka inta badan markii meel la fadhiisiiyo waa saaleeyaae saaladii awrka ayuu sidaa u burburiyey kadibna wuxuu ku arkay lafaha timirta ayuu ku arkay markaasaa wuxuu ihi haadihi wallaahi calaa'ifu yasrib ilaah baan ku dhaartee awrtani waxay ka soo baxday maxay magaalada madiina timirtana waxaa la siiyaa awrta madiina ayaa la siiyaa isla markiiba intuu laabtay ayuu ku laabtay safarkiisiyo ilaa xagga xeesha badda xeeligeeda ayuu u laabtoo dariiqii uu ku socday buu ka laabtay dhinaca galbeedkana uu u leexday iyo bidix ayuu u leexday saasuu markaa uu ku baxay waana badbaaday macnaha waxaad dareemaysaa markaa qoraysh iyo dadkii markaa dagaalamayay laftooda oo carabtii oo dhammaystirana hadday saxaabo yihiin iyo cadowgii ka soo horjeeday hadday yihiinba inay labaduba ahaayeen dad khibrad ciidan leh inay ahaayeen aad dareemaysa waxaa kaloo lahaayeen khibrad dhulka ay yaqaanaana way lahaayeen waxaa kaloo yaqaaneen caadaadka iyo meelaha la kala degay iyo caadaadka iyo waxa la kala cuno ayay lahaayeen ilaahay gaadheen inay xataa yaqaaneen gaadiidka la adeegsado calafka cuno ay yaqaanaan abu sufyaan waxa uu yaqaanay reer madiine gaadiidkoodu calafka uu cuno ayaa la yaqaanay waxaa laga faa'iidaysanaya markaa in ninka ciidanka wata dhulkana uu yaqaano geedihiisana uu yaqaano dadka uu dhex maraayo iyo caadaadkoodana uu yaqaano cadowga uu la dagaalamayana waxyaalaha uu adeegsado ama uu isticmaalo inuu yaqaana baa laga faa'iidaysanaya abu sufyaan xilligaas waa nin gaala weeyaan laakiin alxikmatu waa daalatun mu'min weeyaan qofka markaa maadaamuu yahay qof mu'mina wixii xikmad ah ee shareecadeennu aanay marka hore xarimin gaalka waa laga faa'iidaysan karaa saasuu ku badbaaday marka abu sufyaan radia allaahu canhu oo markii dambe muslimay saasuu ku badbaaday wa cindamaa amina markuu badbaaday kadib markuu badbaaday sakhrun ninkii sakhr la ohan jiray sakhr ibnu xarb abu sufyaan arsala wuxuu u diray ila nafiiri ciidankii soo baxay buu waraaq u diray oo wuxuu ku yidhi uu sheegay an ya-uuba inuu laabto ayuu u diray qof falan isagoo ah mid noqonaya oo meeshiisii ku laabanaya kadib markaa quraysh oo qaybsantay ayuu sheekhu raxmatullaahi calayhi inoo sheegaya waraaqdii labaad ee abu sufyaan markay soo gaadhay ayay qorayshi ku qaybsanta oo qeybaa markaa laabtay gaar ahaan waxaa laabtay laba qabiil oo reer bani cadi oo cumar binkhadaab radia allaahu canhu uu ka dhashay iyo reer bani zuhra labada qabiil ayaa laabtay tiibuu sheekhu markaa inoo sheegay wuxuu leeyihi waradda wuu celiyey alakhnasu ninkii akhnas la oran jiray almusawadu ee lagu caleemo saaray calaa xilfin isbahaysi lagu caleemo saaray bani zuhrata reer bani zuhra ayuu celiyey wasdaada waanu kororsaday culan sharaf iyo sarayn ayuu kororsaday reer bani zuhra waxaa sayid iyo ogaas u ahaa nin la oran jiray alakhnas ibnu shurayq athaqafi la oran jiray ayaa ogaas u ahaa mara kama dhalanin reer bani zuhra laakiin muxuu kula noolaa xilfi ayuu kula noolaa waxaana la yidhaahdaa carab caado uma lahayn nin xilfi kula nool inay ogaas ka dhigtaan caado uma lahayn laakiin waa ninka keliya carab soo maray oo qabiilu xilfi kula nool yahay haddana ogaas u noqday saddex shay ayaa la sheegaayo carabta ay ilaalin jireen ninkii ogaas ka dhiganaana ay ka fiirin jireen midda koowaad waa ninka inuu ka dhashay qabiilka ugaasku u noqonayo midda labaadna waa inuu nin qaniya oo wax dhiibi kara uu yahay midda saddexaadna waa inuu nin caaqila oo caqli weyn wata uu yahay saddexdaa shay ay ka fiirin jireen saa laajligeed waxay culimmadu yidhaahdaan siyarka iyo taariikhda ka warama nin xilfi kuna nool qabiil oo madax noqday waxaa laga arkay alakhnas ibnu shurayq athaqafi ayaa laga arkay nin faqiir oo madax noqdayna waxaa laga arkaa abu aalib oo cali aabihiya ayaa laga arkay nin doqon oo naana abon aqli badnayn oo ugaas noqdayna waxaa laga arkay cuyeyna ibnu xusn alfizaari ayaa laga arkay oo nin caqli aan caqli badnayn ayuu ahaa oo xataa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu u yimi caaishana uu arkay waa kiisaga yidhi maxaa dhaa tan dee midka qur- mid kale aan kugu bedelo oo tan igu soo wareeji caqli xumadiisa maanaa halkaasay gaadhsiisnay ay gaarsa caqli yaraan ayuu lahaa ee dadkii markii dambe ridowayna ku jira laakiin wuu soo toobad keenay ee ninka dhacuyeyna waradda wuu celiyey alakhnasu ninka akhnas la yidhahda almusawadu lagu macaleema saaray calaa xilfin isbahaysi bani zuhrata ayuu celiyey oo nin mushriga oo reer bani zuhra ah haba yaraatee dagaalkii beder kama qeybgelin bani zuhrana waa akhwaalu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay reabti u ahaayeen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii dawa aamina bintu wahab ibnu cabdimanaaf ibnu zuhra ibnu kilaabin weeyaan saasuu magaceedu ahaa kadaalika waxaynu sheegnay reer bani cadi iyagana inaan idinka xaadirin ayaynu sheegnay wasdaada culantana sheekhu raxmatullaahi caleyh uga jeedaa macnaa qabiilkii shalay toole markuu soo badbaadiyey markii dambe dhexda uu ku sii yeeshay magac weyn iyo rutbo darajo sarraysa leh ayuu ku sii yeeshay laakiin culimmada qaar waxay yidhaahdeen markii dambe wuu muslimee islaamnimadiisu sax ma yahaynoo munaafiq buu ahaan jiray ayay culimmada qaarkood ay yidhaahdeen wabnu hishaamin qaala laa aw narida badaran fananxara wanurhiba alcida markii waraaqda ay soo gaadhay laakiin ninkii la odhan jiray abujahal isagu wuu diiday inuu aqbalo warkaas ibnu hishaam ninka ibnu hishaam la yidhaha waa abujahale qaala wuxuu idhi laa ay laa nacuudu ma noqonaana macnaa aw narida ilaa an narida macnaa ilaa aanu kaga aroorno badaran badar ilaa aanu kaga aroorno oonu gaadhno fananxara markaa oonu geel markaa aynu meeshaas ku gowracanno wanashrab alkhamr wanurhiba aanu cabsi gelino alcida cadowgana aanu cabsi gelino ilaa halkaa laga gaadhayo haba yaraatee laaban mayno ayuu yidhi laakiin maxaa ka raacay wixii ka raacay baa ka raacay isaguna wuu eeday oo naar iyo naar ayuu aakhiro ku aaday wa ibnu hishaamin ninka ibnu hishaam la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi laa ma noqonayno macnaha laa narjic ma noqonayno aw narida badaran ilaa an narida badaran ilaa aanu kaga aroorno ilaa an narida badran ilaa aan badarka ka aroorno fananxara markaa geela aanu wadanno aanu gowracanno wanurhiba aanu cabsi gelino alcidaa cadowga aanu cabsi gelino weli wuxuu ku daray wataczifa calayna alqaynaat watasmacu bina alcarab gabdhaha heesana ay noo heesaan khamrigan aanu ka soo dharagno carabna rag inaanu nahay cadowga aan ka aybadaysan ayna maqlaan aye waxbaa ilaahay tabaaraka watacaala wataaye fataawacuuhu way ateeceen iyay ateecayeen abujahal bay ateeceen wamadow way socdeen wabaatuu waxay bariyeen bishari maa baata bihi buqaa dad dulmi wada habeenay bariyaan midka u sharka badan leh ayay bariyeen aan ka tabin meel weliba sharka u dhow agtiisana way ku bariyeen can qurbin bay macnaa ay ku bariyeen oo halkaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala musaa'ib badan oo kula kulansiin oo habeenkaas waxaa ku dhacay soo jeed ayaa ku dhacay dabayl badanna way dhacdayoo wax raashina way karsan waayeen wax dabana way shidan kari waayeen waxaa kaloo u dheerayd bardi iyo qabow fara badanna waa uu jiray argagax iyo cabsi badanna way haysatay markaa bishari leyla saasuu sheekhu u leeyahay raxmatullaahi calayhi uu leeyahy waxaanu buqaad ugu tilmaamay iyaga ahel bay u haayeen inay dulmi wadaan bay ehel u haayeenoo niman daalimiina oo dulmi ku dagaalamaya ayay ahaayeen fataawacuuhu way ateeceen abujahal wamadow way socdeen wabaatuu waxay bariyeen bishari maa baata bihi buqa wixii uu baryi lahaa nin baaqiya kii u sharka badnaa ayuu barya aan ka tabin ee aan qurbin meel dhow ay ku baryeen wixaalihii ku dhacay mid ka mid ah ayuu sheekhu inoo sheegayaa wa asbaxuu waxay ku waabariisteen biwaxalin dhiiqo oo habadahum dhajiyey macna oo meesha ka dhaqaajin kari waaye oo roob weyn ayaa helay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku salliday roobkaa weynna wuxuu ku helay dhuca raseela ayuu ku helay oo bacad fiican aan lahayn roobkii markuu da-ay markaa geelii oo dhan wuu limbaday hadduu limbadayna wax dhaqaaqi karaaba yaraatee gaadiida ma jiro wabaata wuu bariyey khayru mursalin mid la diray ka u khayrka badanna bikhayri leylati habeen la bariyay mid ka u khayrka badan leh ayuu ku baryey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ammaan buu haystay caafimaad buu haystay haddii saxaabada qaarkood xataa ixtilaameen intay seexdeen maanaa qofku markuu se- ixtilaamayo waa qof haysta ammaan dareemaya hurdo weyna gelaya weeyaan hurdada uu gale awgeed waxay keensanaysaa inaan isogaanin inuu ixtilaamiyo in kale inta badan aanu isogaanin hadduu isogaadan wuxuu isogaanaya bacdamaa hawsha ay soo booday ayuu isogaanaya iyadaas oo kicinaysa macnaha haddii ay dhacday xataa in saxaabada qaarkood ay isku ixtilaameenna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu keenay daruuri yar oo shuuxa oo lagana dhaadhaasan karo bacaadkiina nabtay oo boorkii iyo siigadiina way ka nabtay dhinaca kalena waa laga dhaadhaansaday khalaas ilaahayna tabaaraka wa tacaala qur-aanka ayuu ku sheegayo isaga laftiisuba inuu ahaa nicmo xagga alla tabaaraka wa tacaala ka timi id yugashiikum annucaasa amanatan minhu وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام انت صشيبا لو سودتي رب كاير لو سودتي وأصبح وحو رسولك كوا بريستي على أثبت أرض دولك وغسقنا شابدا للخطاء حق طلابها ودولك حو نقضي دول نبنبو نقضيه bood aan lahayn siiga aan lahayn bacaadkii kacsanaana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa deji wa asbaxa wuu waa bariistay rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaa ahbati ardin dhul midka ugu sugan buu ku waa bariistay bilkhuta xagga tallaabada ugu waa sugan wartaxala rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa guuray subxiina waa guuray xaguu guurayaa wuxuu guurayaa meesha biyaha badar ugu dhow ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam u guuraya fanazaluu waxay degeen marka adna almiyaax biyaha meesha ugu dhow lilcidaa xagga cadowga xigta ayay degeen wagawaruu way arooriyeen jamiicahunna ay jamiic alqulub qaliibyadii oo dhan goofafkii meelaha ku yaallee biyaha laga dhaansanay o dhanna dhammaantood biyihii way ka sii daayeen oo way arooriyeen maa cadaa markii laga reebo qaliibahum qaliibkoodii taxuu sheegaya sheekhu raxmatullahi caleyh markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu guuray ee bader uu dhowaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam duuna badrin ayuu degey oo bader waxay noqotay meel u dhexaysa iyaga iyo cadowga u dhexaysa ayay noqotay saxaabigii la odhan jiray alxubaab ibnu lmundir ibnu ljamuux la odhan jiray ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi wuxuu ku yiri rasuul allow meeshan aad degtay ma waxyi baad ku degtayoo amar alla ayaynu qaadanana oo kama labalabayn karno mise waa alxarbu walmakiida waxaad uga jeedaa inaad dagaal ka gashi oo xeelad bay kaa tahay iyo ra'yi markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam bal huwa alra'yu walxarbu walmakiida waa ra'yi aan qaatay un iyo dagaalka iyo dhagartiisa in bay iga tahay markaasuu yidhi alxubaab ibnu mundir yaa rasuul allah meeshani meel la dego maaha ee meeshay naga rab si aynu biyaha gadaal u marsanno waxalla wixii xaggood xigi lahaana dhammaantood waynu aroorinanaa waxbaynu ku shubanaa biyo way gudhaymana way gudhayaan kadibna hadha waxaa dhacaysa in inagu biyo helo ciidankeenuna biyo helaan iyaguna ay biyo waayaan hadhow marka ciidankii biyo haysta ayaa awood yeelanaya saasuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u guuray oo sheekhuna noogu sheegay fanazaluu waxay degeen adna almiyaahi biyaha meeshii u dhoweyd bay u degeen lilcidaa xagga cadowgana xigta dee ilahay baa qur-aankiisa ku sheegay id antum bilcudwati اdunyaa wahum bilcudwati اlquswa wagawaruu way arooriyeen jamiicahunna ayay arooriyeen maca jamiic alqulub qaliibyadii iyo goofafkii oo dhanna way arooriyeen macadaa markii laga reebo qaliibahum goofkoodii ay biyaha ka cabayeen goofka waxaa looga jeedaa qaliibka waxaa looga jeedaa un ceelka intaan la karkaarin ayaa waxaa loo yaqaanaa qaliib baa loo yaqaanaa qabla an tudwa wa tubna ayaa waxaa loo yaqaanaa qaliib baa loo yaqaanaa intaan karkaarka la saarin ayaa qaliib la yidhahdaa waa goofun wajacaluu waxay yeeleen alawaaniya weelashii oo dhanna waxay yeeleen xagga alawaaniya weelashiina waxay ka yeeleen fii jadwalin gacan amaba kelli kolba si loo yaqaanaba shaygan biyaha keena ee qanaadka ayaa waxaa lagu soo faruuray biyihii baa lagu soo faruuray marka weel weyn inta la sameeyey oo barkad oo kala inta la sameeyey ayaa jidolka loo sameeyey kadibna saasaa biyihi loogu soo faruuray fa hiya lahum dawaani waa mid u dhow markaa weeyaan aad bay ugu dhowday manaa weelkii laga cabaayey iyo meeshii maxaa dhahdaa biyaha lagu shubta waxay noqotay meel saxaabada u dhow ayay noqotay marka iyagu biyaha way darsanayaan laakiin qoladii cadowgood ahayd biyo ma haystaan macnaha hadday biyo ka dhammaadaan waa eber haye xabaddiyaa bilaabmi rabta hadda marka waa la ysku soo gurguuranayaa wa aqbalat way ku soo qaabashay bilkhuyalaa kibir iyo ismaxadha santaag walkibiriyaa iyo kibir ila almasaarici meelihii lagu dhimanayey azuxuuf alashqiyaa kuwii soo gurguuranayey ee guundaraystay ayaa soo qaabilay manaa masaaricda waa jama masrac weeyaano waa meesha qofku ku dhimanayo weeyaan ee uu ku dhacayo weeyaan halkaasay markaa ay ku soo uruureen rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam u sii sheegay saxaabada oo ku yidhi haadihi masracu fulaan ibnu fulaan wa haadihi masrac ibnu fulaan fulaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegay waaqbalat way ku soo qaabishay azuxuufu kuwii soo gurguuranayay alashqiyaa ee guundaraystay bilkhuyalaa'i kibiriya wkibriyaa waa laba eros ku dhadhow uune waxay ku soo qaabileen ilalmasaarici meelihii lagu dhimanayey ayay ku soo qaabileenoo ay soo aadeen ilaahay baana tabaaraka wa tacaala qur-aanku sheegay inay ha ku soo qaabileen kibirkaas iyo khuyalaaga oo ilaahay baa yidhi walaa takunuu kaaladiina kharajuu min diyaarihim baطرا وrcاء الناaس ويsدوna عن سبيiل اللaه low طاawcوu haday adeeci lahaayeen cutbata cudbay adeeci lahaayeen aw xakiiman ama xakiimay adeeci lahaayeen oo ibna wahbin ay adeeci lahaayeen maa ra'w may arkeen aliiman cadaab iyo kulayl may arkeen likownihim ahaanshahooda ay ahaayeen saddexda nin arshaduu qaar kula teliy ila اlqufuuli noqod min bacdi ma ashfaw intii ay ku dhowaadeen kadib calaa maa waraduha waxaanay ku soo arooreen macnaa cadaabkanay ku soo arooreen markay ku dhowaayeen inay gaadhaan kadib ayaa saddexdan waxay kula taliyeen inay laabtaan ay kula taliyeen oo sheekhu warkuu noo sheegay waxaa weeyaan markii qoraysh ay soo gaadhay waraaqdii labaadee uu soo diray abuu sufyaan uu soo diray ay soo gaadhay ayaa waxaa kulmay cutbahaas iyo xakiim ibnu xisaam ayaa kulmay kadibna way sheekaysteenoo waxay dhaahdeen nimayo ciidanka aynu celinno oo meesha aynu ka celinno ayay ku tashadeen adiga caqiiran markii dambe see u socotay warkii waxaa loo geeyey abujahal ee loo geeyey warkana waxaa wada xakiim ibnu xisaam iyo cutba ibnu rabiica oo meesha ku baktin doona ayaa wada marka waxay ku yidhaahdeen maanta waxaan rabnaa inaad sharaf qaadatid ayaan rabnaaye ciidanka celi ayay ku yidhaahdeen laakiin abujahal lacanahu allah waa ka diiday markii dambena wuxuu ku caayay weliba cutba waxaa ku kalifaya in uu laabto waa uu cabsadayo cabsidaa ku kalifaysa wiilkiisiina meeshanuu ku jiraa macnaha ciidanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ku jiraa marka wiilkiisana wuu cabsanaya isaguna wuu cabsaday taasaa ku kaliftay ayuu ku yidhi low daawacuu hadday adeeci lahaayeen cutba ibnu rabiica weeyaan aw xakiiman ama xakiimnu xisaam hadday adeeci lahaayeen oo ibna wahabin ama cumayr ibnu wahab ay adeeci lahaayeen oo isagu yidhi ninkii dagaalka lagu soo dagaal geliyey diyadiisa anaa bixinaya maa ra'ow ma arkeen aliiman cadaab iyo kuleel may arkeen likownihim haansha ay ahaayeen saddexda nin arshaduu qaar kula taliyey ila alqufuuli noqod min bacdi maa ashfaw intay ku dhowaadeen kadib calaa maa waraduu waxay ku soo arooreen ee cadaab hadhaada badar iyo darteed ah wa qaala camrun camar waxa uu yidhi waa abujahal wa bianfihi shamakh walxaal bianfihi shamakhun sankiisana uu ku jiro takabur iyo isla weynaansho thaaniyatan mar labaad marii koowaad waxay ahayd waa markii uu yidhi laa aw narida uu yidhi macna ma laabanano ilaa aanu ka tagno ceelkii badan aan ka aroorno saxaru cutbata cutba sanbabadiisu inta fakha waa bararay markaa saxar waa arri'a weeyaan asxaarna waa lagu jamciyaa markaa sanbabka ayuu leeyahay wuu bararay wuxuu uga jeedaa waxaa weeyaan wuu cabsaday ayuunbuu uga jeedaa uun oo qofku markii uu cabsado ayaa inta badan waxaa dhacda in sanbabadiisu ay neef badan ay tuuraan hadday neef badan ay tuuraanna waxay u baahan yihiin meelay ku neefsadaanoo weyn ayay u baahan yihin saas marka ugu dacaydeynaya inuu cabsaday oo ugu dacaydeynaya wa qaala camrun camar wuxuu yidhi wa bianfihi walxaal bianfihi sankiisana uu ku sugan yahay shamakhun takabur iyo isla weynaan thaaniyatan mar labaad saxaru cutba cutba sanbabadiisii intafakha waa bararayo waa ballaadhay soomaalidana lafteeda markay qofka dacaayadeynayaan wadnaha iyo sanbabada iyo waxaa way ku dacaayadeen macnaha oo waagii ciyaalnimada markii la oran la leeyahay qofka waa fulay la leeyahay waxaa la oran jiray hebel wadnuhu masaf ayuu leeyahay ee la oran jiray macnaha wuu ballaadhanaya saasuu leeyahay marka waxaa ku dacaayadeynaya fulaynimo ayuu ku dacaayadeynayaa wastanshada wastanshada waxa uu markaa istinshaad ka dalbay macnaa inuu qayliyo oo gabyo ka dalbay ibna alxadarami ninkii ibna alxadarami la oran jiray wuxuu ku yidhi ku gabay oo ku dhawaaq athara maxaa dhahda aarad aarid faxasha waa huriyey markaa ninkii ibna xarbi la oran jiray xarban dagaal buu huriyey baynahum dhexdooda wa sharan iyo shar buu huriyey macnaha ibna alxadarami walaalkii ayaa la dilay oo waxaa dishay katiibadii uu watay ama saryadii uu watay saxaabigii la oran jiray cabdullaahi ibnu jaxsh la oran jiray ayaa ayaa lagu dilay ninkan markaa camar ibnu xadarami la oran jiray oo calaa ibnu xadarami saxaabigaas ay walaalahaayeen ayaa wuxuu ku soo baxay inuu walaalkii u soo aaro ayuu ku soo baxay marka wuxuu ku yidhi waxaan kaa rabaa inaad ciidan ku dhex dhacdid oo aad qaylisid oo tidhahdid tollaay tollayma walaalkay iyadoon loo aarin ayaan laabanaya oo tolkay ma u aarayaan miya ma tolla-aan ba ay haysa maxaa walaalkay loogu aari la'y kadibna dadkii oo dhan way isbedeleen dagaal in la galo ayuunbay u diyaargaroobeen wastinsada wuxuu istinshaad ka dalbay macnaa inuu dhawaaqo uu ka dalbay athara inuu ku dhawaaqo aaritaan iyo halay aaro ibna alxadarami ayuu ka dalbay faxasha ay awqada waa jida macnaha xamasa waa kiciy xarban dagaal baynahum dhexdooda wa sharaa iyo shar buki kadibna waxaa bilaabmaya dagaalkiibaa bilaabmaya halkaasina insha allahu tacaala bari kasii qaadi doonaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال رجال